wasaaradda caafimaadka puntland ayaa magaalada garowe ka daafurtay ololaha cudurka dabaysha tallaalkan ayaa waxaa la siin doonaa caruurta ka yar shanta sano ee ku nool deegaanada puntland agaasimaha waaxda caafimaadka aas-aasiga ah ee wasaaradda caafimaadka puntland cabdirasaaq abshir xirsi ayaa ka waramaya qaabka loo bilaabayo tallaalka
lagaasoo xanuunka boorka adduunkuna aad u saameeyey sidii maanta confinanka u dhacay ayuu adduunka meelo badan ka dhacay qaas waxaa la bilaabay kaambeynkan boorka la bilaabay ilaa intaas waa la soo waday runtii waa la xakameeyey oo maanta aad buu xakamaysan yahay number aad iyo baa la helaa maanta adduunka laga helaa talaalka boorka booryada waxaana keenay hawsha aynu wadnay ilaa waqtigaas wadnay oo ilmaha la talaalayay waaga ilmihii maagaas lagu bilaabay maanta wuxuu ku dhow yahay dhowr laafisa iska badnay soda sadaqaad baa sodan dhowr sadaqaad baa jira filaya ilmihii waagaa lagu bilaabay oo maaragtay xilligaas kaambeynada aan bilaabanay lagu bilaabay marka waa la waday ilaa xilligaas kii nagu dambeeyey oo soo nagu soo dhawaaday annaga ku gaara wuxuu ahaa kii laba kun iyo afar tobankii lagu sheegay meelyaa kudbu oo ku dhow aag hobyo iyo juriban udhow u dhaxaysa jula ku taala ayaa keys keys laga helay intii ka dambeysay wax keys oo ku gaara soo gaaray ma jiraan laakiin gobollada kale ee adduunka ama soomaaliya qayb ka mid ahaa baan usha sheegay annaga waxaan ku bacda mid xakameyn fiican baan isku bilay dadkeennina aqbalay inay talka qaataan waalidkeennina aqbalay taas waxaa keentay inaan ka baxsano ilmahayna kulyaamaan oo ay dhibaato ka soo gaadho qoraalkaas cudurka booryada aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa shacabka reer puntland ogolaanshaha iyo daawashada ilmaha ay u ogolaadeen inay talaalka qaataan inta uu socdo ololahan ayaa waxaa la tallaali doonaa in ka badan laba boqol oo kun oo caruur ah oo ku nool deegaanada puntland